taswiirta afar iyo tobanaad ciise markii dunida tan uu joogay waxa uu dadka beri jiray masaalo oo waxuu ku beri jiray xataa mar waxa uu baray nin markaasi isagu lahaa laba wiil inanka yar ninkaasi uu lahaa nacas buu ahaa oo markaas ayuu maalin inankii yaraa nacaska aabbii ku yidhi aabba waxaan kaa doonayaa wixii xaqa aan kugu lahay oo dhan inaad siisid laakiin waxaa laga yaabaa in markaasi aanan sidaas usii ogeyn laakiinse in ay murmayeen muddo dheer markii dambe uu inankii aabbihii uu ka qaatay xoolihiisii ama xaqiisii laakiinse miyaad og tahay saaxiiba waxa wiilkii uu sameeyey oo inankii yaraa dhaxalkii aabbihiis ayuu qaatay oo waxa uu tegey meel aad iyo aad uga fog dhulkii aabbihii degganaa oo markii halkaasi uu joogay saaxiibbo badan ayuu samaystay oo lacagtiisii si aan markaasi hagaagsanayn ayuu saaxiibbadii ugu qarash gareeyey ugu dambayntii lacagta wiilkii waa ay ka dhammaatay kolkii ay dhammaatayna waxaa timid abaar aad u weyn haddaba kolkii lacagtii si ay dhammaatay ma u malaynaysaa in saaxiibbadii ay caawin doonaan u malayn maayo waa ay ka tegeen sida lacagtiisii awga dhammaatay oo kale haddaba ugu dambayntii inankii waxauu isku dayey inuu shaqo raadsado laakiin shaqadii uu raadsan karayay waxay ahayd in markaasi uu quudiyo doofaarro oo inankii aad ayuu u gaajooday oo xataa waxauu isku dayey inuu cuno cuntadii doofaarrada oo xataa cidina wax ma aysiin xataa waxuu cuno oo ugu dambayntii inankii waa uu fikiray oo waxau yidhi bal nacasnimadayda eeg xataa shaqaalihii aabbahay waxay haysteen waxay cunaan iyo waxay xidhaan laakiinse iminka anigu xataa waxaan cuno iyo waxaan xidho toona ma haysto ee doofaarrada ayaan la joogaa oo waxa uu yidhi waan garanaya waxaan samaynayo waayo waxaan ku dembaabay aabbahay iyo xataa waxaan ku dembaabay samada iyo dhulka oo waxaan ku laabanayaa aabbahay oo waxaan ku odhan doonaa buu yidhi waxaan ahaan doonaa shaqaalahaaga waayo uma qalmi inaan noqdo wiilkaaga taasina waxaa ahayd wiilkii nacaskahaa run ahaantii waxa uu sameeyey haddaba saaxiibow adigu miyaad u nooshahay sida wiilka nacaska ahaa miyaad tidhaahdaa hal ay siiyo wax walba oo markaasi aad moodaysid inaad xaqu leedahay oo xataa markaad heshid sidee ayaad u isticmaashaa oo inanka yar waxaa laga yaabaa inuu lacagtiisii ku dhammaystay ama dad dhallinyarii markaasi ay ku dhammaystaan inay ku cabaan khamri iyo naago iyo dhilannimo oo markaasi lacagtoodu ay ka dhammaato oo marka qofkaasi lacagtu ay ka dhammaato saaxiibbadii halkeebay mareen midba meel buu ka dusay miyaynay ahayn taasi oo inankaas waxa uu joogay meel aanay eheladiisa ama reerkoon aanay degganayn oo dhul ajanabi ayuu joogay oo markii dhibaatooyinkaasi oo dhan uu la kulmay ayuu ku fikiray alla miyayna ficnayn inaan ku laabto gurigii aabbahay oo waxaa laga yaabaa inankaasi nacaskaa markii uu gurigii aabbihii iyo walaaladii ula joogi jiray inuu wax walba dacweyn jiray oo gunuunici jiray oo qayli jiray laakiinse hadda markuu waayo arag noqday waxa uu doonayaa inuu gurigooda ku laabto oo si fiican u joogo oo xataa inankan aabbihii shaqaalihiisu waxay haysteen cunto ku filan iyo dhar ku filan waayo aabbihii waxa uu ahaa nin lacag leh bal sii dhegayso waxaynu maqli doonaa wax ku saabsan inanka nacaska ah ee yar